kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo ku saabsan xanuunka bolyada waxaa inoo soo jeedinaya qaar ka mid a wariyaasheenna oo kale ah caaisho nuuraadan maxamed xasan iyo cali hilowle caaisho ayaana waxay noqon doontaa xidhiiryaha barnaamijka
kula wacan dhegaystayaal caabuq sababa infekshan kaas oo kama dambaysta naafeeya murqaha iyo jirka ayaa ka dhigan waxa loogu yeero cudurka booliyada ama dabeesha wuxuu ka mid yahay cudurada ay soomaalidu waaye arag ku ahayd tan iyo qarnigii tegay umulbixiisa ilaa joogadeenna maanta inkasta oo tiro rasmi ah oo lagu sheegi karo in ay qabaan aan laga haynin waddanka haddana saddexda fac ee jiilka maanta ayaa ku arki kartaa qaar ka mid ah iyaga oo ka naafoobay aadimada kuwaas oo dalka oo dhan aad ku arki karto ha yeeshee qaar waxaa jira dagaaladii sokeeye iyo kuwii dalku siyaado kala duwan uga dhacay ay ku keeneen boqolaal daaya rag u badan in ay ku waayaan xubnaha ugu muhiimsan jirkooda kuwaas oo si muuqata uga tirsan bahda naafada balse aan laga garan karin kuwa uu haleelay cudurka dabeesha sida ku dhigan mareegta dusamting dot o r g labadii boqol ee qof ka mid ah ayuu xanuunkani ka dhigaa barlaato ama itaalyari dhanka adimada ah shan ka mid ah tobankii qof ee u naafoobana waxa ay halis ugu jiraan dhimasho marka habka wada shaqaynta murqaha lagu neefsado ay tabar beelaan mareegta ayaa sidoo kale sheegtay in sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii uu feeriska cudurka booliyada ku badnaa dalalka bakistan afghanistan iyo nigeria haddaba muxuu cudurkani uga dhigan yahay bulshada maxayse ka aaminsanaayeen tan iyo carruurnimadooda maxamed xasan maxamed oo ka mid ah bahda raadiyo himila ayaa codbaahiyaha la dhex qaaday bulshada caasimadda wuxuuna hordhigay weydiimo dhowr ah oo cudurka booliyada la xidhiidha ugu horeyn waxa uu weydiiyey waxa ay ka aaminsan yihiin cudurka dabeesha bismillaah magacii waa cabdulaahi aadan axmed cudurka dabeesha waa cudur jira maarata ummadaha adduunkao dhamma la saameeyey caruur badanna naafeeyey afrikaba ha ugu badnaato soomaaliya waa dalkeena soomaaliya soddon sano ayuu dowladla yahay caruur badan ayaa u naafowday soo maaragtay xilliyadii dambo dadaalo la galay oo dadka caruurta laga talaalo cudurka booliyada cudur waa cudur cudur cudur jira waayo cudurada faafana ka mid ah
weli ma weydiisay waalidkaaga ama ehelkaaga qof ka mid ah haddii horey lagaaga talaalay wal aniga intaa xasuustayda waa lay talaalay xilligii siyaad barre waa xasuustaa oo lalihii boolyada oo la dhihi jiray aa laygu talaalay oo dadka guryaha loogu tigi jiray guryaha laga soo baxaa la dhihi jiray si maarata dadka loo talaalo talaalna waa waan qaata waan qabaa waa oga
waa tahay maxaad ka aaminsanayd yaraantaadii cudurka booliyada markaad aragto qof qaba ama cunug qaba cudurkan wallaahi waalidiinta waxay noo sheegi jireen cudurkaasi inuu cudur khatara yahay caruurtana naafeeyo dadka in laga taalana ay fiican tahay inkastoo xilligaasna wacyigu uu saas u badnayn laakiin dowladaa jirtay dadka sidaa hadda ay tahana oo caafimaadka uu ka fiicnaay waan talaalanahay aniga kulley sida xasuustayda ay tahay cudurkuna cudur khatara waaye caruurta soomaaliyeedna in laga talaalo waa wax wanaagsan waalidiintana waxaan kula talin lahaa ilmaha caruurta in la talaalo waayo cudurka wuxuu leeyahay ka hortag kan daawo malaaboliyo ka hortag kaliya waaye sida dadka caafimaadka ku takhasus ay sheegeen waalidiinta waxaan kula talin lahaa soomaaliyeed caruurta talaalku lacag ma ahan mid adiga maaragtay sheeg waa bilaash marka caruurta ha looga faa'iiday aan dhihi lahaa waa tahay waxaad ka warbixaysaa marka ilmahaaga adigu ma talaashaa horeyse ma u talaashi caruurtayda dhammaantood way qabaan aniga talaalka dhammaantood way qabaan tallaalka maadaama aan lacag liigas yihin waxtarna uu leeyahay waxaan uga celshaba waa waa doqonnimo waan talaala waa diinta soomaaliyeedna waan ku boorinaa caruurta ha la talaalanayahay maarata waa diinta soomaaliyeed leyle cusmaan nuux waa magaceeyey talaalka waxaa ka aaminsanahay inuu fiican yahay caruurta uu fiican yahay yacni difaaca uu yahay dabeesha sida dabeesha oo kale iyo maxaa la dhahayay sida oo cuduradan caadiga faafa oo kale talaalka kaasoo ilmaha uu difaac uu yahay haa afartan beri markoo dhalanayaa soo talaalay maasha allah talaalka xoohoo aday ilmaha oo igu roon yahay wax oo cudurna hadda maku arkinaani talaalka garabka midka cirbidda ah aa ku tilaalay ana horta markaa yaraada nimanka talaalka maka ark waabka ordi jiraba intii gurii soo gelinaaba meel kale aadi jiraba talaalka dhan waa ka dhuumi jiray weligee malii talaalin hadda markaa weynaadaa ogaada waxtarkiisa waxaan kugu soo dhaweynayaa raadiya himil gaar ahaan barnaamijka dalkii dadka adigoo magacaaga ku bilaabaya soo dhowow waan ku dhawahay magacaygu saddexan farduus cilmi cabdulle waxaan kaa qanaa inay caruurta u fiican tahay la siiyo xilliga ay afartan kasoo baxaan ilama ilaa intay ka koraan ay u fiican tahay ilmaha laf ahaantooda iyo jir ahaan wax dhan
maxaa ka aaminsaneed markaa yahayd boolyada ama dabaysha waxaan ka aaminsanahay inaysan waxbay ahayn laakiin markaan xoogaa baaritaan ku sameeyo oo soo weynaaday waxaan fahmay inay wax tahay ilmahanay faa'iido u leedahay hadda waxaan aaminsanahay inay wax fiican tahay caruurtana ay u fiican tahay cunug walbo soomaaliyeedna inoo qaataan kula talinaa
waa tahay himila f m ayaad naga dhagaysanaysaan dad badan maqalka cudurka dabeesha waxa ay la xiriiriyaan caruurta siiba kuwa ka yar da-da shan jirka balse xaqiiqda waxa ay tahay in halka ilmuhu yihiin kuwa ugu nugul inuu ku dhaco haddana ma ahan dhibanayaasha qura wuxuu ku dhici karaa da' walba ha yeeshee boqolkiiba konton kuwa uu haleelo waa caruurta tan iyo sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo siddeetankii waxaa jiray dadaallo xal waaro loogu helayo cudurkan oo ay horboodayso hay-adda caafimaadka dunida u qaabilsan qaramadii midoobe ee hu jona salk ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee soo saara talaalka booliyada sannadkii kun sagaal boqol labiyo kontonkii waxaana loo arkay mid ka mid ah ikhtiraacaatka dhinaca caafimaadka loo qaado kuwii ugu wax ku oolsanaa maadaama uu cudurka aan lahayn dabo ka hortag mooye adeegsiga talaalku wuxuu tan iyo markaas in aadan u ahaa hubka keliya ee la ysaga caabiyo cudurka iyo kuwa la halmaala sida jadeecada haddaba goormaa la is oran karaa xanuunkani wuu soo ifbaxay su-aashaas iyo kuwo kale oo la xiriirta cudurka dabeesha waxa uu cali hilowle oo ka mid ah wariyaasha himilo kala sheekaystay doctor maxamed xasan nuur
booliyada wuxuu soo bilaabmay kun sagaal boqol soo bilaabmay laakiin xilligii ugu darnaa uu maraykanka ku faafaxayd kun sagaal boqol ee toban iyo lixdii lix kun oo kiis ayaa u dhimatay baralaysna waxay noqotay labaatan iyo toba kiis la sheegay marka kun iyo sagaal boqol ay soo bilaabay waxayaa sida laisku gudbi waxaa kamid ah oral fecal minas contaminated food cuntooyinka wasaqaysan qofka inuu qaato cuntadii markuu qofka uu qaato waxay samaynaysaa inay tagto oo calooshii ama hunguriga oo kale taroodka ina tagto kabacdi markay caloosha tagta dhiigga sii raacaysaa dhiigga markay raacdo kabacdi waxay samaynaysaa inay spinal corkii inay saamayso marka waxasaba waxa waaye waa contaminated food waa cuntooyinka wasaqaysan waaye maxaa farqi ah oo u dhexeeya marka fahamkii shalay laga haystay ama markii soo bilaabanaysa laga haystay iyo midka maanta su-aal wanaagsan waaye awal waxaa laga haystay cudurkan inay sababa dabeel ma ahan hadda wax sababa waxa waa virus waaye virus ayaa sababa marka dadka hore waxay aaminsanaayeen soomaalida oo kaleto in micnaha cudurkan uu yahay dabeel oo qofkan marta kabacdi ku dhacda saasa laga aaminsanaa sidoo kale waxyaaba la aaminsanaa waxaa kamid ah inay wadanka dhaqaatiinta waagaas wax ku yaraayeen qofka haddaad tiraahdeed waxaa waxaa sababa fayraska macnaha maku aaminin wuxuu dhahayaa beena sheegaysa barmakaanta waay laakiin hadda dadku waa fahmeen inay waxa yihiin waxyaaba inay fayras wax keenusan ahayn dabeesha hadda markii la joogo waxay ku badan tahay wadooyin wadamada saboolka ku badan tahay wadooyinka saboolka ah kii marka u dambeysay wadamooyinka laga helo waxaa kamid ah bakistan oo kale afghanistan oo kale nigeria oo kale wadanka ugu dambeeya ayuu ahaa wadamada ugu dambeeya la helay marka wadamada waxay ku badan tahay micnaha dhaqaalahooda hoos yahay micnaha wadamooyinka oo micnaha micnaha qaxootiyaasha ku badan yihiin wadooyinkaasi aad ogtaha dawoma lahaan sababta waxaa waaye muhiim waxaa ah bar- waxaa waaye bar- waxaa protection waa ka hortagaab sababta waxaa waaye cudurkan wuxuu saameeyaa neerfaha spinal corka ayuu saameeyaa haddii micnaha uu spinal corka uu injir ku dhaco oo peripheral ne- neerfayaashii uu dhaacu ku gaaro dib uma soo kabsanayaan marka ka hor- dawo dhan male ka hortag maahan in taraal qaata maahan waxaa kale male marka waxyaabaha looga hortegi karo oo qofka la siin kara maxaa ka mid marka waxaa ka mid ah talaal muhiim waaye talaal waaye in la- cunuga yaraa markuu yar yahay oo kaleeto in talaal lagu bilaabo tusaale ahaan oo kale cunuga hore markuu saddex duusaa jir duu zero duu zero one two three aftiisa duusaa jirta cunuga markuu dhasho in talaal la siiyo saasaa lagu hortegi karaa ah marka booliyada ma ku dhici kartaa dadka waaweyn mase ilmaha keliya gaar u tahay okay eh, most commonly waxay dhahaan eh, kulbuwaaganta waa kula duwan yihiin dadka yarka ah iyo dadka waaweynka labada waa ku dhici karaa raanjiga waxa ugu badan waa dadka eh, eh, micnaha lasidan shan sano wax ka yar eh, ku- mar kumale laakiin ilaa shan iyo toban sana la gaarsiiya marka waxa waaye dadka yarka dadka waaweynka labadaba labada oo raanji waa ku dhici kartaa because of difaaca eedu hooseeya ilmaha yarka ku badaya mar kumale ilmaha waa under five years ah mar kumale shanta sano ka hooseeya ayuu mar kumale ku badaya marka haddii la tallaalo cunugii oo tallaalkii een, qabi ahaan loo siiyo ma laga yaabaa inuu viruskii uu saameeyo maadaama tallaalkaa sheegtay waxaad usoo qaadan maho talaalka oo saameynaya cunugga qabyo hadduu noqdo si dooska dhammaystiran oo zero dos iyo one iyo two iyo threega hadduu soo dhammaystiran oo hadheetu waa saameynaya manaha qabyo ha noqoto in dooska dhammaystirta waa marka daqda gaarka ah waxa waaye cunadii waaye because of waxyaabaha waxa lagu holga qaada waxa waaye waa saxarada gacanta manis haddii aad eh, wasaq ku taabatid oo afkaa gacanta la aadid waa ku qaadaya marka cuntooyinkii iyo waxyaa gacmaha oo iska dhaqan waa hygiene-kii muhiim labadaas waa saxarada waa mana hawada maahan waxa waaye sidoo kale isiniisin tusaalahaan oo kale qofka hadduu ku hindhiso oo kaleeto waa ku qaaday inhalation ahaan ku qaaday muhim waa taasna waa ku qaaday marka waa hindhisadii iyo cuntooyinkii wasaqdaysan laakiin marka male waxaa waaye oralfalka ka Een, xanuunada lagu qaado een, neefta oo kaleeto iyo waxaa ka mid a t b da oo kaleeto iyo waxyaabahaasaa ka mid a marka astaamo ay wadaagaan ma jiraan een, labadaas Eh, horta kow waxaa waaye horta calaamada kuma imaanaya laakiin calaamada gooniyaa jirta bukaanka kula imaanaya kow tusaale ahaan oo kaleeto haddaa ku aragtay cunugii matag haddaa ku aragtay shuman haddaa ku aragtay qandho cudurada badanaa leh qandho iyo shuman isaga oo gooni uma ahan cuduro badanaa leh laakiin se haddaa cunug ku aragtid lug minaha inuu luga dhacday ama gacan dhacday ama luga gacan oo dhacday oo kaleeto min in shaki in kugu beermo waa markaas inuu qofkan bool yahay inuu la qaado calaamadaas waa haddii lagu arko markaas waxaa la sameynayaa waxaa la qaadaya istuul saxara la qaadaa sambal la qaadaa ama dhiig waxaas camal la qaadaa saxaradaas waxaa la geenaa laabka hadda waddankeena ma lahan oo waxa loo qaadaa eh, norway baa loo qaadaa waqti dheer ay qaadanaya marka marka sambalkaas la qaadaa waa lasoo baaraa markaas saxaradii marka waayahay marka een, waxaa laga yaabaa qofka inuu neervo kale qabo ama jug hore ku dhacday ama eh, waxay cuduro kaleeto uu qabo oo lugii gacan ay dhacdo astaamahaas oo kaleeto oo sidaas markay lugii gacan dhacdo automatic dadka waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waa dabeel ama dhibkaas haysto marka waddankeena marka la fiiriyo een, sidee aad ku galgarataan adinka maadaama dhakhaatiirtaa tihiin inay qofkaasi booliya ay hayso inuu xanuun kale ku dhacay inuu jug ku dhacday sidee ku galgarataan waxaan ku kala garanaa horta maxaa muhiimadda waxaa waaye kow horta markii bukaanka ku yimaado history laga qaadaa because tusaale ahaan tusaale ahaan ilmo yar waaye ma ma fahanti history weydiinaysa dad oo booliya ku dhacday wax ma- ma jiraan oo ilmaha ka mid a xaafadda oo kale sidoo kale baaritaan muhiim waaye markaad history ka qaadid examination aad ku samaysid kabacdi oo sida saxda waxaa ku gaari kartaa inaad eh, sheebaar saxara ka qaadid dhiig ka qaadid la baaro markaas la ogaado si saxdaasaa loo qaado marka waa cudurro badanaa keeni kara xataa cudurka eh, booliyo ma dhiga gacan ma viral waaye dhaxal ma noqonayo Een, waayo waa gartay Een, marka annaga waxaa joognaa tusaale is- qaaradda africa ku noolnahay gaar ahaan soomaaliya waddan oo een, kontroolka raashinka soo gelayo aan aan laga warhaynin ayaan joognaa hawadiisu ay wasaqaysan tahay marka tira ahaan ma lahayaa soomaaliya inta ee, booliyada ay ku dhacdo carruurta ama intay sanadkii soo ridato yahow kaysaska si saxda hadda lama hayo. waa waa badan yihiin inkastoo say oo yaraadeen laakiin hadda reportka oo ay ku dhacdaa jirta kaysas badan tusaaleahaan oo kale meelo oo si oo nabadda ahayn oo kaleto in la tego meelahaas oo ogtahay meelaha oo amniga xagga ammaanka oo kaleto hay-adaha aysan tegi karin oo kale waa jiraan kaysas badanaa jira laakiin in la baaro markaas oo si ogaado waa laakiin maadaama adiga dhakhtar ahaan aad ka shaqaysid een, qiyaas ahaan markaa qiyaastid een, bishii oo kale ama sanadkii ama isbuucii qiyaas ahaan markaa qiyaastid ma isdhihi kartaa tirada dadka ay soo ridinayso booliyadu way badan tahay ma isdhihi kartaa waa yartaa sidii hore maahan waa kaysasku waa soo yaraanaya sidii hore maahan vaksiinka markii la helo talaalka la helay ilaa hadda kaysasku waa soo yaraanayaan oo zaa'id maahan marka maxaa maxaas dhihi karnaa maxaa soo yarayaan dhihi karnaa ma macnaha waxaa soo yareeya talaalkii oo la qaatay dadkii qaarkeed micnaha hadda waxaa naga dhiman keliya waa hygiene-ka nadaafadii waa ma fahanti nadaafadaas laga taxadiro kaysiska waa soo yaraanaya marka dadka talaalka waa barteen waa wacyigelin badan ay qaateen marka waa hadda kaysiska waa soo yaraanaya sida hore maaha waayahay ee, tallaalka maamadoo kale markay uur leedahay waxay qaadataa tallaal sidaan ognahay tallaalkaasoo kaleeto ma hor cunuga ka hortag muu yahay mise markuu cunuga dhasho midka lagu bilaabo ayaa cunugaasi cunuga marka lagu bilaabo waaye marka hore ayaa la siinaya ilaa shan iyo toban djira lahaa ilaa shan iyo toban camal laga siinaya shan iyo toban beri ugu horeyso lama rabo shan iyo toban beri in dhaafto cunuga hore ka dhastay waa la siinaya habeenka koowaad hore laga siinaya ilaa shan iyo toban beri ku gaaraya la siinaya markaas ka labaada loo bilaabo disuwan loo bilaabaya ilaa lix eh, asbuuc camal dus eh, two lix asbuuc ka bacdi dus three eh, markaas lix asbuuc ka bacdi ilaa id maanta camal ah, lagu soo geeya la rabo markaas laakiin waxaa fiican duuska duuswana oo kaleeto ilaa shan iyo toban beri waa gadaal horta shan iyo toban beri wax ka dambeeya waa la sii karaa oo ilaa five years ilaa waa laga sii karaa laakiinse waxaa fiican hore ma ku dhashin oo cunuga la siiyo that's the best mid ugu fiican saas waa waayahay marka waalidiinta qaar laga yaabaa inay ka caajisaan oo markii cunugii talaal koowaad ay siiyaan in qaybihii kale ay ka caajisaan oo culays uu kasoo fuulo maadaama marka qaybtii koowaad ay siiyeen qaybtii labaad ay ka caajiseen waalidkaasoo kaleeto dhibaato ma u keeni karaa cunuga aa u keeni karaa sababta waxaa waaye horta cudurkan cunug halisa waaye sababta waxaa waaye wuxuu saameynaya sidaa u sheegnay cunugii inuu luga gacan dhacaan sidoo kale wuxuu saameynaya cunugii laqitaanka xataa wax ma laqi karo sidoo kale neefsiga oo kaleto cunuga waxaa la rabaa inuu neefsi waayo laga yaabo uu neefsi u dhinto waxaa laga yaaba cunugii kaadida inuu cusi waayo cunuga waxaa laga yaaba saxarida inuu cusi waayo marka dhibka haddii aa kala jirtida dhibto waa dareemi karta dhibka imaanaya cunuga inuu dhinto tusaale hadda isbitaalka aad ka shaqaysid ee soomaali sudanis waa isbitaal weyn ee dad badanaa gobollada ugu yimaado marka eh, xanuunkaasi boolyada gobollo gaar ah oo dad badan ay ka yimaadaan oo soomaaliya ma jirta oo aan dhihi karno gobolladaasi inta badan ugu badan yihiin ama bilihii ugu dambeeyay dad badan ay ka imaanayeen inuu si saxda laakiin eh, looma ogaa karo because of in dib loo fiiriyo waa laakiin gobollada waxay u badan yihiin oo oo tusaalahaan shabeellooyinka oo kale oo dadka ku yihiin qaxootiyaasha ku badan yihiin oo kaleeto guddoonninkaas oo barakacayaasha ku badan yihiin markumale kuwaas ay ku badan yihiin Eh, dadka eh, xanuunkaani inta badan uu saameeyo waxaan dhihi karnaa marka waxaa waaye dadka oo barakacayaasha dhaqaalayaasha dhaqaalahooda hooseeya markumale ku badan yihiin Dadka- Een, maxay yihiin tallaabooyinka la marayo marka een, howsha tallaalku ay socoto talooyinka waxaa malaya micnaha eh, wasaaradda caafimaadka looga baahan yahay inay eh, tiam markaas abaabusho oo kaleto tiamkaas wuxuu sameynayaa in loo kala diro eh, xa- micnaha xaafadihi oo kale degmooyinka oo kaleto tuulooyinka oo kaleto oo tiamkii loo kala diraya tiamka marka ah, micnaha wuxuu noqonaya qof eh, wacyigelin muhiim ah siiya dadka kala adhacsiiya oo waxaan waxay yihiin iyo faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiin inuu kala adhacsiiyo Eh, tiimka sidoo kale waxaa jira tiim kaleeto report ka qoraya micnaha inta kiis oo la siiyey vaksiinkii talaalkii la siiyey waxyaabaha qoraya kuwaas baa marka kuwaas loo baahan yahay, tiim isku xiran Eh, saameyinka kale waxaa ka mid ah cunugii matali inuu wax bari waayo oo kaleeto waxbarashada oo kale u daha oo kale because of cunuga oo bara leel oo kale laga yaaba matali inuu kale sidoo kale waxaa waxaa micnaha activity shaqadii oo kale ma qaban karo cunuga ahaankaa u noqona cunuga oo micnaha mar kastaba oo wiljir u baahan yahay oo kaleeto inuu noqdo oo kaleeto cun oo micnaha mor- ilmihii oo kaleeto uu ka duwan yahay because of eh, cunuga inuu depressionkiisa moralkiisa hoos inuu dhaco oo kaleeto waxbarashada oo kale waxyaaba badan ku saameynaysa markaas intaa xa- ka shaqaynaysay kaysaskan oo kaleeto een, kayskii ugu dhibka badnaa ama kays aad xasuustid oo dhihi kartid kaasaa ugu dhib badnaa ma jira oona la wadaagi kartid No, walaa kiisas badan waa aragna oo oo oo dhib badan oo critical ah oo dhib badan because of sometimes waxaas dhehaysaa marka dadka se umaleenayaan marka cudurka vaksiinkiisa taalkiisa inuu fuduyaa markii markuu qofka ku dhaco waa dareemi kartaa because of kiiska u dhib badnaa waxaa waaye kiis oo micnaha hawada naqaska ku dhegay kabacdi kiiskii inuu respirated micnaha paralyze noqday kabacdi saas ku dhinteen oo ventilation u baahda ugu dambeyntii maxay yihiin talooyinka caafimaad oo bahda caafimaadku ay bixiyaan marka la joogo qaadashada tallaalka Okay, eh, waxaan ku minaha siinaa waalidiinta minaha talaalka inay qaataan talaalkan dhib maleh wax dhibaa ma keenayo waxaa ka daran eh, micnaha dhooti hadduu kiiska booliyada uu ku dhaco waxa uu sheegnaa oo kaleeto micnaa cunugii hadhooti inuu eh, uu noqon doono cunugii inuu xataa hadli waayo hadalka inuu ku dhigo oo kaleeto cunugii oo kaleeto inuu wax liqi waayo xataa inuu dhacdo oo kaleeto cunugii inuu eh, minaha luga gacan oo minaha baralesa oo aan soo laabi doonin oo kaleeto inuu ku dhici doonto oo kaleeto cunugii ina saamayso oo kaleeto eh, kaadidiisa saxaridiisa waxyaabahaas oo dhan ina saamayso oo kaleeto waxaas oo dhan aan u sheegnaa marka waalidiinta qaar waxay aaminsan yihiin tallaalku inuu isaga cudur yahay marka waalidkaasoo kaleeto sidee looga dhaadhicin karaa ama loogu sheegi karaa Eh, horta waa dhib badan tahay laakiin eh, inaan kala dhacsano qaarkood waa yaalaan marka u sheegno oo kaleeto qaar waxaa sameynaa oo kale kiisaskii oo saxda ah oo picture sawir ahaan oo tusanaa oo waxaa dhinaanaa kiisaskaasaa ku dhaca saas oo qaarkood waa arkaanba oo toos oo arkaan waa yeelaan marka inta diidaa yar
ururka caafimaadka xaruur
codkaas doctor maxamed xasan nuur waxa uu u dambeeyey barnaamijkeennii gaarka ahaa oo aan diiradda ku saaraynay xanuunka bolyada waxaana soo jeedinayay qaar ka mid a wariyaasheenna inta aan ku kulmi doonno kun lamid a sidaas iyo nabadgelyo